Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa kormeeray deegaano hoostaga magaalada Jowhar oo ay ka socdaan howlo lagu carro-tuurayo hareeraha Webiga Shabeelle si looga hortago fatahaadaha webiga. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ku soo dhoweeyay wasiirka ayaa uga warbixiyay sida ay shaqadu u socoto.
maanta waxaana soo gaaray wasaaradda Een, aad baan umahad celinaynay waxay ku mahadsan yihiin meesha noo yimideen waxayna yimid yihiin hawsha mehelada qabtay wuuna ku mahadsan yahay wasaaradda iyo kambaniga hawsha noo qabtay Een, aad baan usoo dhaweynaynay sharaf baan kusoo dhaweynaynay maadaama naga qayb qaateen Een, biyihii naga jilhayna tuulada barka ciyaan aaday noogu buuriin Een, waana ku mahad celinaynaa wasa- wasa- wasaaradda wayna la joogtahay waxaan kalaa codsahaynay hay-adaha iyo idfaaw iyo kambani waxaan codsahaynay keliga tuulada ag maraayo buqaa maanta ka baxday buqdii waa la xiray laakiin waxaa jira baratooy ma laha matooraa saaran dadkan danyanka waaye nin qarashaas nin qarash ma haysto marka waxaan rabnaay ina baratooy nala sameeyo wasaaraddana mataqaanaay nala ogaato hay-adda faaw iyo kambani nala shaqeeyo shidado badan nala qabto mataqaanaay baratooydaas nalaga soo gaarsiiyo maxaa yeelay beerihii waxaan ku tacba laheen matoor lebaa matoorka inta qashma haastaan dadka beeraley waaye masaakiin waaye mar waxaan rabnaay ina baratooy nalaga soo gaarsiiyo caadiga soo dunta meeshii oo naalaga habeeyey oo katarbiil iyo intaasoo qarash ah lagu bixiyey waa ku mahadsan yihiin kambaniga iyo hay-ada wasaaradda waa ku mahadsan yihiin howsha ay noo qabteen aad iyo aad ilaaha maanta iskale waa u mahadinay aadan ugu mahad celinay anagoo beriga tuulada buul xaaji ah aad u danan yar meeshii macnaha biyaha ay ka bixi jireen ama siimow ha noqoto oo ka noqdo aad iyo aad ayaa naalaga hagaajiyey aad ayaa noolagu toosiyey Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa ka warbixiyay dadaalada ay wasaaraddu wado.
Ee, runtii ee, shaqada siday u socoto aadaan ugu qanacsannahay maxaa yeelay dadku bulshadu hadday ku qanacsan tahay wixii loo qabtay annagana waa ku qanacsannahay waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo injineerka hawshan ka shaqaynaya ee ka socday ee kambaniga ee maax waxaan leeyahay adiga kambanigaaga waa aadaad ugu mahadsantihiin hawsha sida hagar la'aanta aad u qabateen ee, waxaad mudantihiin in laydinku hambaliyeeyo waxaan leenahay guulaysta sidoo kale waxaan u mahad celinaa ee, hay'adda faaw oo gacan naga siisay ee, inay suurtowdo hawshan iyadana waxaan leenahay aadaad u mahadsantihiin Ee, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay shaqada la qabto waa midaan ku qanacsannahay Ee, waxaan rabaa halkaan inaan farriin ka diro sida arkaysaa webiga biyuu keenay roobkana waa daa annaga kaalinta noogu aadanayd hadday noqon lahayd qodida kanaaladii maxaa yeele kanaaladu waxay yareeyaan fatahaadaha waxayna soo kordhiyaan wax soo saarka hadday noqon lahayd carri buurkii tababaradii inta waa baxeen